bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo joogtaan dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka maanta oo xilligan oo kale aad kala socotaan raadiyo muqdisho waa codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada barnaamijka dhacdooyinkan caawa idinkugu hayo waxaa ka mid ah wasiirka amniga qaranka ee xukuumadda soomaaliya oo maanta hortagay mudanayaasha baarlamanka soomaaliya iyadoo mudanayaashunu ay weydiiyeen su'aalo la xidhiidha ammaanka waxaan idiin hayaa kulanka beri ee baarlamanka soomaaliya oo iyana la filayo in ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke ra-isul wasaaraha xukuumadda soomaaliya uu hortagi doono isagoo ay weheliyaan taliyaasha ciidamada biliiska iyo nabad sugidda arrimo la xidhiidha nabadgelyada ayaa wax laga weydiin doonaa sida qorshaha uu yahay iyana macluumaad ayaan idinkaga hayaa barnaamijkana waan idinkugu soo gudbin doonaa hadduu abaydmo waxaan kaloo barnaamijka dhacdooyinka ahaan idinkugu soo gudbinaynaa dhegaystayaal deegaano ka tirsan gobolka mudug waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeya maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab iyo ciidamada maamulkaasi galmudug iyadoo lagu soo warramaya dagaalladaasi in khasaaro kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac loogu geystay argagixisada al-shabaab macluumaadyadii ugu dambeeyey iyo wararka la xidhiidha dagaalladaas ayaan iyana barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa qodobada kale barnaamijkeena qayb ka noqon doona waxaa ka mid a ciidamada qalabka sida ee soomaaliya kuwa nabad sugidda iyo kuwa kale ee ka tirsan milatariga ayaa gacanta ku soo dhigay dhagarqabihii ka dambeeyey qarax miino oo maanta ka dhacay inta u dhexayso deegaanada xaawo cabdi iyo calamada ee gobolka shabeellada hoose halkaas oo ay ku dhinteen qaraxii miine ay kooxahaasi u maleegeen ilaa saddex askari oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kuwo kalena dhaawacyo ayaa ka soo gaaray macluumaadyadii ugu dambeeyey iyo ninkan gacanta lagu soo dhigay ee dhagarqabaha ayaan iyana barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa waraysi aanu la yeelannay guddoomiye ku-xigeenka dhinaca ammaanka ee waa deegaanka lafool ee gobolka shabeellaha hoose oo caawa isaguna nooga warramaya xaaladda guud iyo ninka lasoo qabtay waxa uu yahay iyana macluumaadkaas barnaamijkaay qayb ka noqon doonaan waan idiin soo gudbin doonaa hadduu aabaydmo qodobada kale barnaamijkana qayb ka noqon doona waxaa ka mid a dhegaystayaal oo aan idinkugu soo gudbinaynaa magaalada qaahira ee dalka masar shir ayaa ka socda oo baarlamaanada dalalka carabta ay halkaa ku leeyihiin kaasoo looga hadlaya arrimo kala duwan brofeer maxamed cumar dalaxa oo ka qayb galaya islamarkaana guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda ee baarlamanka ayaan iyana waraysiyo idinkaga haya isagoo ku sugan waddanka masar qodobada kale barnaamijkeena qaybka noqon doona waxaa ka mid ah hadduu eebbaydmo oo wakhtiguna noo saamaxo aan idiin soo gudbinaynaa xafiiska ra-iisul wasaaraha wasiiru dowlihiisa dhinaca bii'ada waraysi aanu la yeelana uu kaga hadlayo heshiisyo la xidhiidha bii'ada oo dowladdu ay la gashay hay-ado caalami ah iyana wasiiru dowlaha wasaarad waa wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha ee dhinaca bay-ada waraysigaas ayaan idiin soo gudbin doonaa oo heshiisyadaas iyo arrimo la xidhiidha cimilada iyo nabadguurka uu kaga hadli doono barnaamijkeena qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idinkugu hayaa caawa oo aan idinkugu soo gudbin doonaa uu ka mid yahay waraysi taliyaha howlaha ciidanka biliiska taliyaha hoggaanka howlaha ee ciidanka biliiska soomaaliyeed oo isaguna ka hadlaya howlaha ciidamada biliiska iyo howlgallada kala duwan ee ay ka sameeyaan gobollada soomaaliya iyo caasimadda muqdisho maxamed cabdi ayaa barnaamijka farsamaynaya aniga warcadiya waa idinla socodsiinaya mar kale iyo dhacdooyinka
Yeah.
waatahay dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka maanta aanu ku bilownay waxaa maalmahan ama muddooyinkan jiray heshiisyo dhex maray dowladda soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga ee dhinaca biicada taasoo la xiriirta sidii biicada iyo cimilada sii xumaanaysa wax looga qaban laha iyadoo heshiisyadaasi soomaaliya uu uga qayb galay wasiiru dowlaha wasaaradda waa wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane burci maxamed xamza waraysi ayaa waryaheena cabdirashiid nuur ibraahim waxa uu kula yeeshay maanta xafiiskiisa waxaana weydiiyey bal marka hore inuu ka waramo heshiisyada dowladda iyo hay-ada caalamiga ee la xiriira dhinaca biyaada horta marka hore waxaa loo baahanya inaan aan aan dadweynaheena inaan u sheegno in soomaaliyana ay ku beertay heshiisyo aada u badan runtii heshiisyada ee bii'ada oo kala duwan marka heshiisyada waxaa ka mid ah heshiiska la dagaalanka nabaad guurka heshiiska isbeddelka cimilada iyo heshiiska la yidhaahdo biodiversity-ga oo ah muxuaha kala duwanaanshaha noolaha marka heshiisyadaas ayay soomaaliya ay ku biirtay muddaa laga joogaa hadda marka soomaaliya waxaa laga rabaa in ay shuruucda heshiisyadan in ay fuliso marka runtii hadda marxaladda haddaan aan marayno waxaa waa fulinta shuruucda heshiisyadaas ayaa laakiin fulinta shuruucda heshiisyada waxaa la gaari karaa keliya haddii adiga aad leedahay awood iyo aqoontii lagu fulin lahaa yani capacity-ga ayaa la rabaa marka aqoonsuidaarsigan wuxuu ku saabsan yahay qiimeynta marka hore awooddeenna anaga mase capacitygeena anaga xagga maareynta arrimaha bii'ada qiimeyntaas wey marka daraasad ayaa muxuu ahaa anaga iyo u n d p ga daraasadaas ayaanu diyaarini waa la qiimeeyey awooddeena waxaa loo bandhigay marka daraasadan hadda oo la diyaariyey waxaa loo bandhigay khubaraa ka socda wasaaradaha kala duwan dowladda federaalka ah iyo khubara ka yimid maamul goboleedyada aadan waxaan ugu faraxsanaa runtii wasiirka bii'ada galmudug inuu nala joogay oo nala joogay doodda ayuu ka qayb galay waxaan doonaynaa kaliya inaan aan dadweynaha u sheegno ina ay dowladda markii ay mashaariicdan oo kale ay fulinayso waxay ay ka go-an tahay dowladda moogta ina ay ka soo qaybgeliso muxuu ahaa maamul goboleedyadii oo dhan iyo ururada bulshada ina ay ka qaybgalaan marka hadda daraasadii waa lasoo bandhigay aaraadooda ayay soo jeediyeen muxuuaha khubaraada ka soo qaybgeli muxuu ahaa shirkan waxaa lagu dari doonaa daraasadii kadib waxaa imaan doonaa muxua fulinta isheg yani capacity-ga oo aan u baahanna anaga maalan ya noocee waay kee waay capacity-gaas ayaa laga sheegaa lacagta loo baahayna waxaanu ka helaynaa muxuu ahaa hay-adda oo la yidhaahdo hay-adda fududeynta bii'ada ee adduunka lan adigu markaad aad ka mid noqotid maarta oo aad ku biirtid heshiisyadan waxaad xaq u leedahay in adig lagu siiyo lacagtii aad ku fulin laheed yani inkastoo aanad dawladda la siinin lacagtii directly oo ay waxay soo martaa ii sheeg u n d p-ga marka u n d p-ga waa hay-adda muxuu ahaa implementing agency aan dhahaa oo fuliso ayagaa la shaqeynaa ayagaana naga caawiyaan waa kaas
markan daraasadu ay samaysay xafiiska ra-isul wasaaraha dhanka arrimaha biyada iyo khubaradan ka socda u n d p miyay ahayd maanta waxa laga doodaya aqoonsuudaasiga ku saabsananaysa in la ogaado awoodda soomaaliya xagga deegaanka iyo heshiisyada soomaaliya ee gashay tallaabooyinka la qaadi lahaa maya waxaa waye daraasadan waxaa waa daraasadan anagaa diyaarinay anaga iyo u n d p-ga daraasadana waxay tahay waa qiimeynta awooddeena yani intaadan adiga aadan muxuu ahaa xal u helin mushkiladda muxuu ahaa capacity-ga waa in marka hore la qiimeeyaa marka waa la qiimeeyey qiimeyntii ayaa waxaan u bandhignay marka khubaraadii khubaraadu way fiiriyeen aaraa'dooda ay soo jeediyeen weli waxaan aanu filaynaa in ay noo soo diraan haddana inputkooda yani aaraa'dooda kale inay noo soo diraan marka ay noo soo diraan marka waxaan aan ka dhigaynaa daraasadda final yani tan ugu dambaysay noqonaysa taasay noqonaysaa marka marxalada kale tee waay marxalada kale waxaa waa implementationka iyo masafulintii waaye yani okay capacity-ga aan u baahannahay maalan xagga isbeddelka cimilada kaas waaye xagga muxuu ahaa ii sheeg heshiiska kala duwanaanshaha noolaha maarta capacity-ga aan u baahannahay kaas weeye kii oo muxuu la dagaalanka nabaad guurka capacity-ga aan u baahannahay kaa weeye markastana waxaan rajaynaynaa anaga inaanu ka dhigno shaqadeena inay noqoto shaqa oo inclusive ah dadkoo dhanba ka soo qayb galanaya wasaaradihii oo dhan ha noqdaan wasaaradaha dowladda federaalka mase muxuu ahaa wasaaradihii ii sheeg dowlad maamul goboleedyada
bal markaan fiirin awoodda soomaaliya hadda dhanka biada daraasadda la sameeya anagoo ka admaqaada hab noocee u muuqata wallaahi waxay ay muuqataa inaan xoogaa aan liidano runtii waa soomaaliya yani xagga capacity-ga marxalada loo baahan yahay inaan anaga aan muxuu ahaa aan gaarno weli lama gaarin unfortunately lama gaarin laakiin waxaan ku dadaalanaa anaga inaan aan muxuu ahaa awooddeena hadda inaan kor u qaado ayaan ku dadaalana insha allahu tacaala tallaabooyinka awoodda soomaaliya dhanka biada lagu qaadi karo maxaa ka mid noqon karo seena la ee loo gaari karaa hadafka
waxaa marka hore waxaa loo baahan yahay bii'ada ha noqoto yani xafiis ha noqdo bii'ada wasaaradda ha noqoto in la xoojiyo shaqaalahana ka shaqeeya wasaaraddaasna aqoontooda in kor loo qaado in meel ayaga ay ku shaqeeyaana loo abuuro anaga waxaan sameynay hadda budget ayaanu helnay budgetka waxaa laga helay hay-adda fududeynta bii'ada ee adduunka ayaanu ka helnay budget xoogaa yara ayayna siiyeen marka meelahana ayaan wax ka dhisnay xafiisya ayaanu ka sameynay xafiisyadaasna waxaa loogu talagelay in shaqaalaha xafiiska bii'ada ah in meeshii ay ayaga ay ku shaqayn lahaayeen oo lagu qiimeyn lahaa marka hore awooddooda oo hadhowna muxuu ahaa awooddooda kor loo qaado meesha ay joogi lahaayeen ayaan muxuu abuurnay meelahaas ayaanu ka shaqaynaynaa taasna waa mid midda kalena wasaaradahana inaan ogaano waxa ay u baahan yihiin oo dhan mihaal ayaan ku siinaya madalan wasaaradda tusaale ahaan waxaa waaye wasaaradda betroolka waxay u baahan tahay in intaan la dhisin petrol stationska maarata meelaha oo bansiinka iyo waxaas lagu gadoodo iyo waxaas iyo shidaalka meelaha shidaalka in loo sameeyo intaan la dhisin in marka hore la qiimeeyo yacni muxuu ahaa ishay saameynta ay ku yeelan karto bii'ada yani meesha petrol station waad samaysay laakiin dhibaatada uu petrol stationka keeni karo waa maxay run waaye shidaal ayuu muxuu gawaarigaas iyo waxaasuu siin karaa hase yeeshee petrol stationkaas yaa maxaa ka dhalan karaa xagga bii'ada mashaakilka ah marka waxaa loo baahan yahay dadka qiimeyn lahaa ee saameynta inaanu u abuurno muxuu ahaa wasaaradda petroolka taasaa ka mid ah shaqooyinkan hadda aanan sameynayno
anagoo barnaamijkiina aan ku jirno waraysiga gargaarka ah bal inta kale inaan wax ka ogaano waxay tahay wasaaradda ama xafiiska arrimaha biada ama environmentka ama deegaanka si walba ha noqoto waxaa hoos imaada sidii ugu ogaan lahaa deegaanka bulshada qeybeeda kala duwan waxyaaba badan arrimaha deegaanka hoos imaado isbedelka cimilada oo kale hoos imaado haddana waxaa jirto in meelaha qaarkood waxyaabaha bulshada meela matooro waaweyn oo kale in lagu sidoo kale oo magaalada dhexbartamaheeda bulshado oo kale saamaynta ay leeyihin adduunka marka la fiiriyo bulshada waxay ku yaalaan meelo bannaan ah marka arrimahaas oo kale wax badan baa ka dhalan kara marka wasaaradduna hawsha xafiiskan hawshaas waa howlaha loo ilmaday inuu wax ka qabto tallaabooyinkaasi oo magaalada dhexdeeda ka jirto see u wajihi doontaan may waan ku tala jirnaa maalan aniga waxaan ku siinaa tusaale ahaan waxaanu qaadanaynaa bacaha la keenaya plastic bags ya hadda ka horena waxaa waye tvga waan ku sheegay aniga moogtahay mar kale inaan aan sheegano waa rabaa runtii yacni ganacsafadeena waxay ay keenaan plastic bags bacaha adigu markaad aad waxaad tegi kartaa dukaana ayaad tegi kartaa dukaanka wuxuu leeyahay ii sheeg intaas oo bacaya waxaad ka soo geysaa hal kiilo oo muxuu ahaa ii sheeg moos ah bacaa lagu ridaa ya magaalada meel kasta aad aragto waxaad ku arkaysaa plastic bags waxaad ku arkaysaa aniga barnaamijka aan ku tala jirno waxaa waaye in inaanu joojino sida ay wadamada qaarkood ay sameeyeen ruwanda markaad qaata mitaal ahaan ruwanda way joojisay in aan waxaa soo saaro sharci oo aanan loo ogolaanin ganacsatada in ay keenaan bacaha liana dhibaatada ay ay ay muxuu ahaa ay keenaan aada u badan taas waa tan kalena marka waxa waye inaan ku dadaalno waxa waa enforcementka sidii muxuu ahaa sharciga loo muxuu hirgelin lahaa taasna aad ay u adag tahay marka waa joojinaynaa taas waa mid midda kalena wixii bacaha inaan aruurino waxaa la yeeli karaa maalan dhallinyaradan caado badan oo muxuu ahaa oo shaqo la-aan ah inaan shaqooyin u abuurno waynaano war hala soo aruuriyo muxuu ahaa bacaha ninkii keeno intaas oo kiilo baca intaas oo muxuu ahaa shilin ayaa la siinaya maalan yaa waa incentive moogtahay waxaa dhici karta inuu sameeyo waxaan rajeynaya taasna inuu muxuu ahaa markaa ayaga aan nadiifno laakiin waxaa ka weyn kaas oo dhan ma aha kani bacaha maarata teleefoonadaan xataa markii la isticmaalo kadib waa la iska tuuraa moogta yani waxaa waaye waxay wasaqeeyaan bii'ada ayay wasaqeeyaan runtii waana sun ya wax meesha ku jiro laakiin waxaas dhan waxaan aa ka weyn waxaan rabnaa anagoo la kaashanayno waddamada aan saaxiib nahay inaan aan aan waddanka inaan u sameyno nidaam oo ah maareynta wasaqda ya in loo sameeyo yani waxaa waaye afqaraanka waxaa lagu yihahda waste management system waddamo badanaa hadda ayaa ballan noo qaadan anaga sida morocco oo kale maalan muxuu ahaa waxay ay ay ogolaadeen inay arrintan ay nagu caawiyaan morocco waxay ay ku fiican tahay waxaa kaashanaya isheeg ganacsatada kaashanaysa iyo iyo iyo dawladda marka waxaa la yidhahdaa kas public private muxua partnership yacni muxuu ahaa private sectorka waa ganacsatada iyo dawladda ayagoo muxuu ahaa la wada shaqaynaya waxa ay ay ay ay ay ku najaxeen morocco sidii loo maareyn lahaa wasaqda muxuu ah sidii loo management lagu sameyn lahaa wasaqdii ayaga ayaad hadda waxaanu ka sugaynaa inay arrintaas ay nagu caawiyaan dawladda talyaanigana waxay noo ballan qaadeen ayagana inay tajribadooda aniga inaan ya experience-kooda inaanu ka faa'idaysano midda kalena waxaan aan rabnaa inaan aan sharciga inaanu sameyno warshad intaan la dhisin in marka hore la qiimeeyo yacni muxuu ahaa saameynta ay warshadda ay ku lahaan karto bulshada يعني انت اه اكزاكتلي وشراها اي وغيرها كلها الى سبب تاس اي ربنا وحرجينا كباسيتي وان هلي دونا رونتي وحرجينا تاس ما سنان نقول سلام wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha ee dhinaca bii'ada burci maxamed xamse ayuu ahaa waryaheena cabdirashiid nuur ibraahim oo waraysi kula yeeshay xafiiskiisa raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad nagala socotaan barnaamijka dhacdooyinka maanta ayaan ku guda jirnaa ciidamada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo sidoo kale ciidamada xoogga dalka ee ku sugan inta u dhexaysa muqdisho iyo afgooye waxa ay howlgal ay sameeyeen ku soo qabteen dhagarqabihii ka dambeeyey qarax miino oo maanta ka dhacay inta u dhexaysa deegaanka xaawo cabdi iyo calamada ee gobolka shabeellada hoose halkaas oo qaraxii ka dhacayna ay ku dhinteen askar militariga soomaaliya ka tirsan kuwo kalena ay dhaawacyo ka soo gaareen ilaa saddex askari ayaana lagu soo warramayaa inay halkaa ku dhinteen haddaba ciidamadu howlgal ay halkaa ka sameeyeen ayay gacanta ku soo dhigeen dhagarqabihii qaraxaasi miino ka dambeeyey isaga iyo remote controlkii uu watay iyo waxyaabo kale oo ciidamadu ay ku tuhumayaan ama ay ku rumaysteen inuu ahaa dhagarqabihii ka dambeeyey gacantana lagu soo dhigay gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee deegaanka xaawo cabdi ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa qadka telefoonka kula xidhiidha waryaheena cabdinaasir daahir sabriye waxaana weydiiyey bal inuu ka warramo dhagarqabahan gacanta lagu soo dhigay waa mahadsantiin qaraxu wuxuu ka dhacay meesha la yidhaah calamada oo sida saddex buurood dadku yaqaanaan waa gartay
miinadii dhulka lagu duun waayay ahayd oo cadowga duugeen dhagarqabayaasha waxaa dhacday waagii qaraxu dhacay anigoo maamulkii gudoomiyaha amniga ah iyo ciidanka hay-adda nisaameysi gaarnay howlgalay waxaan uga tagnay ciidanka angaraafta special forest howlgalkii aan qaadnay howlgalaan galnay soo qabanay dhagarqabihii ka dambeeyey miinada waa gartay
anoo gacankahelaya ciidanka hay-adda nabadsuud
waa gartay
waa ku guuleysana ciidankii bangaraafaana ku wareejina ninkii oo dhibaatadu gaarta haye
gaariga cabdibiraah ayaa ku burburay iyo afar iskida ay ku dhimatay laba iskidina waa ku dhaawacanta
waa dad shacaba miyay jiraan wax kasoo gaareen khasaare ahaan
maya cid shacaba wax meeshan ku gaarin saddex burood ka dhankee halka masjidka uu ku yaalo ka xagee
waa xaawo cabdi xaawo cabdi iyo calamada meesha udhexayda waa xaawo cabdi may saddex burood waa aad baan ufahnay saddex burood waan fahnay saddex burood ka dhankee ma dhanka gaarigu gaarigu miyuu u socda dhanka afgooye mase dhanka xamar dhanka afgooye u socda
waayahay miinadu tankeeda xagow le gaariga khasaare eenkee ayay gaarsiisay
ciidanka khasaarada gaartay afarta saddex gaari oo gaari baabuurta dagaalkay ahaayeen oo ka timiday dhinaca laanta buuro una laaba rabta
waa hagaag
marka gaarigii ay ugu horreeyey miinadu la kacday afar askariyaa ku dhimatay labana way ku dhaawacmeen haye
labada kalena wax maysan gaarin haye
islamarkiina ciidanka nisa iyo gurmad silsiiyey ciidanka way ka gaarsiiyeen anigana way iqaadeen howlgalkii ayagaa hogaaminayeen ayagaana dadka ii soo qabteen anigana maamulkan
ninka la soo qabtay miyuu ahaa nin deegaanka laga yaqaano
maya maya nin deegaanka kala yaqaan maahan meesha loola cadowga ku dhibaataynaya shacabka soomaaliyeed iyo ciidamada qaranka waa garta ninkii asiga moo jiraan aalad ama qaraxyo kale ama hub lala soo qabtay miyaa jira maskaliis baa lahayaa waxba kale maana kusoo qaban waa keligiis fiilooyinkii iyo hormuudkii uu ku hagaayay bamka dhulka ku jira waa kusoo qaban
asigu xaggee laga soo qabtay
xaafadaan ka soo qaban xaafada udhex ordaayey meeshuu meenadu ay ku qaraxday xaafadii galeen ciidanka hay-adda nisa ayagay raad raaceen gacantayna kusoo dhigeen
shacabka iyo dareenka hadda ka jira deegaankaas waa sidee
sidu waa degan yahay boqol kiiba boqol waaye ciidamadii nisa roonta meeshii ku hadaya waxa dambana inay ku guulaysanaan rajaynayna haddii layidha waaya isku xirka shacabka iyo balkawarra deegaanka
deegaankaas haddaan jawigiisu waa degan yahay ciidankii nisa hadda miyahal dhulkii taagan baabuurtii baaritaan ku haya xaafadii ku dhex jira una taagan dhibaatadii sababay cadowga ay ugu dadnan lahaayeen kana hortagi raba hawshina waa hayaan horena way uga hortageen haddana waa inay ka hortagaan kuwa wadada ku jiraan waana ciidanka ayaasha degan oo deegaanka ah
barnaamijka dhacdooyinka maanta ayaan ku guda jirnaa dhegaystayaal raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya hayuuday kaga imaanaya taliyaha hoggaanka howlaha ee ciidanka biliiska soomaaliyeed sarreeyo guuto axmed xasan maalin ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey howlaha ciidamada biliiska soomaaliyeed ee kala duwan iyo howlgallada kala duwan ee gobolada iyo kuwa magaalada muqdisho ay ka sameeyaan iyo hababka ciidamadu ay u howlgalaan iyadoo barnaamij bandhiga t v-ga la yidhaahdo ka baxo t v-ga qaranka uu ka qaybgalayo oo dadkuna ay su-aalo soo weydiinayeen waxa uu ka hadlay arrimo kala duwan oo ku saabsan dhinaca howlgallada ciidamada biliiska soomaaliyeed ay ka sameeyaan gobolada soomaaliya iyo magaalada muqdisho iyo habka loo baahan yahay wada shaqaynta ciidamada biliiska iyo shacabka in la sii adkeeyo axmed cali kaahiye waryaheena ayaa waraysigaasi la yeesha oo marka hore weydiiyey bal inuu ka waramo ciidamada biliiska iyo shaqadooda ciidanka booliiska doorka ay amniga ku leeyihiin waxaa weeye muwaadinka soomaaliyeed inay nafsadiisa iyo hantidiisa nabadgelyadiisa ilaaliyaan waxa ay ka yimaadeen waa mujtamacaas mujtamacana inay u shaqeeyaan waa qaabka shaqadaba loogu qoray hase yeeshee xilliga hadda la joogo ciidanka wuxuu gaaray toddobar cusub oo wanaagsan oo horumar ah oo la qaada karo haddaan kuu soo qaato taliska ciidanka booliisku wuxuu dhisay qaybtii ilaalinta qaybtii nabadgelyada wadooyinka taraafico xaafiisyadeeda la furay si wanaagsan iyadoo loo dhisay qaybtiina ku shaqaynayso waa waxqabadkay ka mid tahay ciidanku wuxuu dhisay xarunta miina baarista mine action xaruntaas oo si aada iyo aada u shaqaysa gobolada dalkan qaar ka mida ka shaqaysa sida hiiraan meesha la yidhaahdo baydhabo waxqabadka ciidanka booliiska ay kamid tahay horumarka ciidanka booliisku waxaa ka mid a waxqabadka ciidanka booliiska taliska ciidanku wuxuu dhisayaa qaybta taliskii saldhigga xamarajab iyo qaybta weliba caddi oo dhismihiisu hadda uu socdo oo la rabo inay ku shaqeeyaan saldhigga xamarajab iyo taliskii qaybta ay ku shaqeeyaan waxqabadka ciidanka booliiska ay ka mid tahay waxqabadka ciidanka booliiska waxaa ka mid ah ciidanka booliisku wuxuu leeyahay doomo doomahaas waxay badbaadiyaan ummadda soomaaliyeed ay u shaqeeyaan badda inay ku seefgalayaan dadka noloshooda iyo ay ku seefgaleeyaan ciidanku wuxuu sameeyey oo ku dadaalay boqol kiiba boqol in gobolada dhan la gaarsiiyo ciidanka booliiska soomaaliyeed si ay waajibaadkii shaqo ay u qabanayaan mujtamaca ay ugu shaqeeyaan marka ciidanku wuxuu gaaray askariga booliiska in wax la baro askariga booliiska markii warqadan loo keena inuu yaqaano qofkan inuu wax akri karo inuu wax baari karo kaarkan aa wadataa ma mid dowlaa mase waa mid ganacsi marka waxyaabahaas waa waxyaabaha horumarka ciidanku gaaray ciidanku wuxuu qaatay ood og tahay dhalinyaro secondary ka baxday dugsiyada sare dhalinyaro ka baxday oo lagu qaadanayo sarkaal xigeen marka ay tababarkooda dhammaystaan ciidanku wuxuu qaatay arday ka baxda jaamacadaha oo loo qaatay inay noqdaan saraakiil saraakiishaanan waa duqownay ciidanku waa inay u diyaar yihiin saraakiishii bedelaheed saraakiisha maaragtahay beshinka noqon doonta koorsooyin bay u jiraan uganda u jiraan etoobiya u jiraan marka waxaa weye ciidanka horumar cusub ayuu gaaray taliyaha ciidanka booliisku aada buu maaragta ugu dadaalay dhismaha ciidanka waana wax wanaagsan oo faa'iido ah
ciidamada boliisku dabcan qayb muhiima ayay ka yihiin amniga iyo sidii amniga dadka loo sugi lahaa bal waxaad faahfaahin ka bixisaa booliiska amniga marka laga hadlaayo
ciidanka amniga booliisku waxay joogaan horta gobolladao dhan inta badan inta badan gobolada booliiska meel aan saldhig ka furayn waa yaryah waxayna ka shaqeeyaan amniga mujtamaca dadkan inay noloshooda hantidooda sharaftooda inay ummadda ilaaliyaan in qofkii sharciga ku xadgudba sharciga la marsiiyo kii nabadgelyadiisa inay dadka ilaaliyaan hantidooda ilaaliyaan waxbarasho kii baranaya ilaaliyaan kii maaragta ganacsanaya ilaaliyaan boliiska shaqadiisa waa sidaas boliisku waxay boqol kiiba boqol la shaqeeyaan hay-adaha dowladda oo dhan laakiin gaar ahaan waxay ula shaqeeyaan waa xiraalinta iyo garsoorka sababto boliisku waa ilaaliyaha sharciga boliisku waxaa laga rabaa inuu ilaaliyo nidaamka sharciga inuu ilaaliyo ciidanka askariga boliiskana waxaa la rabaa inuu yahay qof yaqaana waajibaadka la siiyey ee uu ku shaqeynayo waaya tali aad baa mahadsan tahay isla arrintaasi amniga ku saabsan ciidamada bariisku ay qaabilsan yihiin qayb badan oo kamid ah ay la shaqeeyaan sida ciidadaad ka dhawaajisay dhaliilo way jiri karaan markii shaqo la qabanayo oo ciidamada bariiska ah dabcan dhaliilo badan oo loo jeediyaa way jiraan waxaa kamid ah waktiyada howlgallada ay sameynayaan ciidamadu in qaladaad badan ay ka dhacaan bal dhinaca howlgallada iyo haddii ay jiraan dhaliilo idin soo gaara marka howlgal aad sameyneysaan
qalad way dhici karaa qof qalad waa samayn karaa laakiin qofka qaladka markii uu samaynayo lagu qabto waajibkiisa haduu hadduu dishibliin yahana dishibliinkaa la marsiinaya hadduu canaan yahana canaan la siinaya hadduu maxkamad yahana maxkamaddaa la geenaya askarta ciidanka boliisku maadaama ay oqoon uleeyihiin sharciga way ka baqaanba way aada u dhowraan marka waa sidaas wey dhinaca howlgalada markii ciidamadu ay sameynayaan dabcan ciidamada biliiska ahi hawshooda in falkiin waxaa la yidhahdaa waa ka hortag iyo kadabatag ay sameeyaan ciidamada biliisku ay dabcan qaabilsan yihiin waa howlahaas daa dabcan aqoon u leh waxaad moodaa mararka qaar in aysan ciidamadu soo bandhigin baaritaano ay sameeyeen oo ay ku guuleysteen oo kale inaan inta badan dadku aysan arkin shacabku taasoo marka ay dhihi karaan booliisku waa gaabiyaa marka hawsha amniga la maraayo dhinaca ka waran
adeer waxa weye ciidanka booliisku horumar buu gaaray howlgal baa la galay waxbaa la baarayay dad baa la tuhmay waxaa noo joogaa nina la yidhaha booliiska jab qofkan waxay baarayaan farihiis dhiiggiis qofkan inuu miino miinada ou sameeyey noociisa ay tahay ayuu sheegaysaa marka booliisku waxaa baaristiisu wax fudud maaha marka ciidanka boliiska horumar fiican buu ka gaaray baaristan sababtu u malayn maayo cid hadda qofkan inta baarto wax oo yahay soo saari kartaa dhiiggiisa inaad baarto markhaati iyo kan iyo waxaaba cad wixii ou sameeyey miinadii ou qarxiyey ayaa muuqata oo lasoo saarayo marka horumar ciidanku gaaro wey
waxaa lagu jiraa dagaal oo lagula jiro kooxo argagixiso ah oo dhibaato ka wada dalkan marka boolisku doorkay ka qaataan arrintaas adeer waxaa waaye waxay door wanaagsan bay ka qaataan magaalada muqdisho obereshinka habeen walba ciidanka booliiska waa ku jiraan inaan quwada hadda on soo marsiiyo magaalada si u rondaynayaan aad bay u fiicnaa lahayd taasi waa taa ciidanka booliisku waxay joogaan afgooye daraawiishta booliisku afgooye joogaan anuu hadda ciidamaha soo cararay ciidamaha kasotay ku dhihi maayo inaanu gabgooyo tagto soo aragto dufaaca ay ku jiraan nabadgelyada say u alaalinayaan waa gobol waayo ma ahan muxuu ahay muqdisho muqdishona waxay ka shaqeeyaan saldhigu wuxuu ilaaliyaa oo roondo ku sameeyaa degmadiisa marka waxa weye ciidanku aad bay saldhigana waxay u yimaada oo dacwo ugu yimaada dadka isdacweynaya way u dacwo qaadaan wixii lasoo qabtoo dembilaana way xiraan laakiin ciidanka booliiska saldhiga ou ka mid yahay ayuu roondo ku sameeyaa ciidanka booliisku wuxuu aada iyo aada xiriir fiican ula leeyahay dadweynaha dadweynahay la shaqeeyaan waxay usoo sheegaan bay soo qabtaan degmaday ku roondeeyaan marka ciidanka booliisku aad bay u shaqeeyaan waana wanaagsan yihin amniga si fiicanna way uga qor qaataan sababta askariga booliiska ee saldhigan jooga waxaa laga rabaa degmadan in misaa ku nool muxuu yahay qofkan kan jaadwalaha inuu ogaadaa la rabaa kan qabriga caba inuu ogaadaa la rabaa tuugga inuu ogaadaa la rabaa macaaradka dowladda iyo maxaafadka dowladka inuu kala ogaadaa laga rabaa degmada taliyaha saldhigaa laga rabaa inuu sidaas u yaqaano degmada tirakoobka dadka degan marka waana qabtaan waana ka shaqeeyan ciidanka booliisku arrintaa
dhinaca saldhigyada iyo degmooyinka oo haddaad ka dhawaajisa dabcan howlaha ay qabtaan taliya waxaa jira dabcan degmooyin dhowr ah ama degmooyinka qaar saldhigyada ciidamada joogaah in la yihahdo aaday u yaryihiin kuma filna hawshii booliiska uu qaban lahaa degmada uu ka qaban lahaa kuma filna sidaa darteed halkii haddii wax dhacaan laga sugayay ciidankaas booliiska saldhigu inay tasoo tagaan wax qabtaan oo halkii wax ka dhaceen ay tagaan iyaga ayaa istifaacaya oo ciidan bixi karaaha ma joogaan saldhigii dhibaatada noocaasi ah ee ka haysata shacbiga degmadaasi ka waran adeer waxaa weye arrintaasi waa brobagando saldhig kasta degaankiisa degmadiis waa ku filayan wayna ka shaqeeyaan meesha ugu shishaysa ood arkaysa oo misena waxaa geesaska laba geesana wax waa kacda iyo horwaan ha- hadda hala tago hala soo arko boliisku waa ka shaqeynaa waana joogaan weliba rugay joogaan rugay kasii joogaan haddana suuqa xoolaha rugta ku taalla boliisaa jooga hurwaana laga xukumaa saldhiga hurwaa waaye marka ma shaqeeyaan boliisku qofkii ku yidhaahdo dee waa qof mindhaan wax kale isaga jiraan marka laakiin arrintaas aniga ma jirtaan leyn
waayahay ciidamadu dabcan waxaa la yidhahdaa qofka dembiilaha markii la arko hala soo sheego ciidamadii halala soo xiriiro haloo soo sheego waxaa laga yaabaa ama dadka shacabka ahi ay mararka qaar sheegayaan inaysan qabin kalsooni haddii qof ay soo sheegaan ay ku kalsoonaan karaan tallaabadii inta laga qaado qofkii la xirayo ama tallaabo laga qaadayo sharciga la marsiinayo taas darteed iyagoo sidaa ka cabsanaya in aysan soo sheegin iyagoo og dembiilaha halka uu joogo arrintaasi ka waran
wallaahi kuma yeelan karto arrintaas wadashaqayntii.
arrintaas hadday jirto waxan weeye laakiin ma aaminsana inay jirto Waaya.
anugu hadda waa kula joogaa haddii la isoo waco ma dhahayo hebelaan hayo kanaana inaan aado oo soo qabto oo qofka dadweynaha waxa uu ka cabanayo aan tallaabadeeda ka qaado ayuu waajib iguba ah marka waxaa weeye ma arrintaas anigu waxaan aaminsana inaysan jirin iska uun muxuu ahaaye dad si kale si kale iska ah dadku waa wejiga badan yihin dhinaca horumarinta afka hooyo ayaa dabcan boliisku qayb ka qaadanayay dhowaan oo taliyaha ciidanka boliiska oo aad markaas arrintaa u dardargeliyeen Eh, dhinaca farta iyo doorkaasi halkee arrintu maraysaa
Ah, horta waxaa weeye aada u baahsan tahay waa run weeye taliyaha ciidanka booliisku wuxuu amray askari kasta oo ciidanka booliiska inuu yahay qof wax yaqaan waaya Eh, waxbarashadii waa la galay imtixaankii baan qaadnay Eh, aada iyo aad wixii aankii aan isniri waa buundada waa yar tahay aan samayna inaan ku celino inay saddex bilood kale waxbarasho ay maarata galaan waaya Eh, marka aada iyo aad baa horumar looga gaaray askari booliis oon maanta wax qori karin ma jiro
Waay, arrinta ololahaasi wuxuu ka socdaa caasimadda oo keliya mase goboladiina waa waa la geeyey Eh, gobolladan waa la geeyey meel aan la geyin male amarkaas meel walba waa la geeyey caasimada waa la geeyey goboladan waa la geeyey Eh, taliya booliiskuna wuu soo maray gobolladao dhan waaya intii uu soo marana amarkaas waa la wada siiyey waana lagu jeegaray waana lagu jeegara doonaa hadda ilaah yidhahdo waxaa kaloo jirta maadaama caawa aan jaanis haysto waxbaa dhaca ambalaasyo ayaa maaragtaahay gurmad u yimaado waaya waxaad u malaysaa in ay caqabada la kulmaan oo jida laga xirxiro marka waxaan ku tali lahaa oon leeyahay qolooyinka jawaanada ciidaha jidad ka dhigay ha lala fududeeyo ambalaasyada shaqada ambalaasyadu waa gulmad dad dhaawaca ama qof uun xanuunsan ama qof xa- islaan dhalaysay qaadayaan waaya marka haddii la cab- jidadka laga celina waa dhibaato marka waxaan ku tali lahaa in maxau ahaaye eh, sh- lala fududeeyo shaqada ambalaasyada oo horey u dhacday miya in waddooyinka laga helo maye sidii wararkaasaana soo gaara oo maaragtahay masalan dad baraawada jidka iska xirta waxaad aragtay ciidaa la dhigaa Eh, marka waxaa weye jidadka in- shaqada in laga fududeeyo ambalaasyada shaqeynaya waa gurmudka.
mahadsantaa taliye waa mahadsantaa taliye Eh, arrintan ku saabsan amniga eh, magaalada eh, la sugitaankiisa iyo ciidamadu sida ay uga qayb qaadanaya marka laga soo tago Eh, arrintaas hadda ka dhawaajisay ee wadooyinka la xirayo ee jawaanada la dhigayo ee dhagaxaanta lagu goynayo Eh, oo dabcan magaalada qaybo badan oo kamid ah bilicdoodii aad markaasi u dishay Eh, arrintaasi so waxqabadkii ciidanka ceeb kuma noqonayso mar haddii wadooyinkii ama hadday hotel tahay ama ay guri gooni qof uu leeyahay ay tahay dhagaxaan iyo carro lagu gooyay adeer Intaa ka waxaa weye ceeb waxaa ku noqonaysa ciidanku wuxuu sameeyey hay ciidanku dhagaxna ma dhigin ciidnina ma dhig ciidna ma dhigin laakiin shakhsiyaad baraawidaha dhiganaya so in laga qaado maaha marka Eh, Ciidanku awood waxaa waaye taasna waxaan ku guda jirnaa haddii ilaa yara inaan ka qaadno ka safayno laamiyada dhexdeeda sheega wa ceeb ma ahan waaya hase yeeshee ninkan hadda yidhi muxuu ahaay eh, waxbarashada adeer lagama duqoobo waaya waxa wax la barayaa weliba kuwa ciidanka booliiska oo ahaa jira wey sababtu labaatan iyo dhowr sana ciidanka qaarkiisa aysan waxbaran mar haddii eh, muddo intaa la eg aan waxbarasho eh, la hel- eh, laga aan wax la baran in hadda la dhaqan eh, la wax la baro la wacge- wacyigeliyo seminaarha la siiyo waxay ka mid tahay aqoontay ka mid tahay waa sidaa marka ninkan eh, hadda dhahaya maxaa ci- dad baa wax yaqaan dad baa waa yaqaanin sax waay dad wax yaqaanin waa la rabaa kii hore wax u yaqaanin waa la rabaa kan wax aqoonna waa la rabaa in wax la baraa la rabaa min kasta oo muwaadin soomaaliyeed inuu ciidanka u shaqeeyana asiga si xorriyada u yimid cid ku soo qasabtay qasabtay ma jirto waayahay Tan Ayuub- kale- ayuuba bondhere bondheere waxa weeye gabadhaas gabar bay ahayd ma qofka mise nin buu ahaa wiilba waa wiilkaas waxaan u sheegayaa haddii uu waxa uu sheegaya ay run tahay inuu noo yimaado waayahay imtixaan ayaa dadkaa laga qaadaa micnaha wuxuu ku soo weydiiyey hogaankuma la socda waa wax corruption la yidhaha oo ka jiraan ma jiraan waayahay weliba soomaali inta laga fogeeya amusan imtixaanka qaada examinationka dadkii shahaadada kaansada waa la kaxeeya amusan waa loo geeya amusan waa imtixaanka qaada ayagaa saxa si aanba corruptiona soomaali u samaysa loo dhihin waayahay marka waxa weye wax corruption la yidhaha oo ka jiraan ma jiraan
weli barnaamijka dhacdooyinka maanta ayaan ku guda jirnaa dhegaystayaal raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu idinkaga imanayaa ciidamada maamulka galmudug iyo maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ayaa dagaal ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka mudug iyadoo dagaaladaasina lagu soo warramayo ciidamada maamulka galmudug inay kula wareegeen deegaano ka tirsan gobolkaasi waxaan qadka telefoonka kula xidhiidhay si aan wax badan uga ogaano arrimahaasi wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowlad goboleedka galmudug mudane maxamuud aadan cismaan masagawaay waxaana uu iga warramay howlgalladii ciidamada maamulka galmudug iyo natiijooyinkii laga gaaray
waa mahadsantihiin s m t v iyo idaacadda raadiyo muqdisho intaba Eh, marka horena waa idin salaamayaa idinka iyo dhegeystayaasha Een, maanta oo ay bishu tahay kow bisha maaris sanadkan labada kun lix iyo tobanka ciidamada dowlad goboleedka galmudug ayaa weerar ku qaaday ama duulaan ku qaaday kooxa maleeshiya al-shabaab ah oo isku uruursanayay deegaanka caad iyo ceel cabdi oo xilli hore gacantooda laga bixiyey laakiin ay abaabulayeen inay dib u qabsadaan marka xog war laga helay dadka deegaanka iyo ciidamada intelligensiga ayaa looga faa'iidaystay oo duulaankaas lagu qaaday waana laga eriyey meeshii ay joogeen deegaankuna hadda waa saif firxadkooduna wuxuu aaday ilaa xaggaas iyo xaradheere
waaya marka wasiir maxaa khasaaraha oo ka dhashay dagaalkii ee idin dhex maray na bilxaqiiqa dadka firdhaskooda arkaya waxay noo sheegayeen in dhimasho iyo dhaawac badan ay ahaayeen walow tiro koob rasmiya aanan ka hayn mana rabo inaan mala awaalo laakiin xaggayaga hal ruux ayaa shahiiday saddex ka shan kaleetoodna dhaawac ayaa soo gaaray waa garta marka deegaanada hadda ciidamada ay la wareegeen waa deegaanadii
waa caad iyo ceel cabdi oo horey aan u joognay agagaarkay ku dhumaalaysanayeen marka agagaarkao dhan baa laga sifeeyey waxayna u firxadeen xagga iyo xaradheere marka ma ka harteen mise weli waa lasii daba joogay
dabcan waa la daba joogayaa howlgalkan wuxuu qayb ka yahay dadaalo badan oo dowlad goboleedka galmudug ay ka sameynaysa beryaanba deegaanka oo la doonayo in looga sifeeyo kooxaha nabaddiidka deegaanka marka waxaa jira qorshe ballaaran oo amniga deegaanada galmudug la doonayo in lagu xaqiijiyo waa sidaas oo ma waa sidaa sidaasaad hadalka u tiraayo u dhacayaa waayahay marka qorshahaasu ilaa xageeba ku egyahay
waa hawl ciidan runtii laakiin mar haddii la yidhaahdo deegaanada ay uga sugan yihiin galmudug way caddahay territoriyadeeda iyo isloobkeedu way caddahay sida loo gelaya xilligana waa hawl ciidan waayahay marka dad rayida oo khasaaro u geystay ma jiraa dagaaladii maanta dhacay intaan ognahay hadda maya waxaanu kuu xaqiijinayaa howlgalladii hore iyo meelaha ay ka dhaceen dhammaantood waxay ahayd meel mudan iyo meel u baahan waayo ciidamada galmudug meelaha ay ku sugan yihiinna iyaga ayaa la socday dhaqdhaqaaqooda meelaha kaleetoodna cabashooyinka uga yimaadaa ama xogta uga timaadaa dadka deegaanka oo ay kaashanayaan ayaa ayay ku dhaqaaqayeen waayahay fariintaadu maxay tahay wasiir adoo aada u mahadsan marka runtii fariinteydu waxay tahay in aan baaq u jeediyo dhammaan shacabka galmudug inay la shaqeeyaan ciidamada amniga si deegaanka ammaankiisa loo sugo sidoo kale waxaan baaq u dirayaa dhallinyarada la qalday ee al-shabaab ku adeegsadaan una sheegay in lasoo dhaweyn una sheegaya in lasoo dhaweynayo haddii ay ciidamada isu dhiibaan ama ay qoryaha iska dhigaan diyaarna u yihiin inay nabadda qaataan sidoo kale waxaan ka codsanayaa madax dhaqameedyada iyo culamaa udiinka waxgaradka iyo dhammaan qaybaha bulshada inay ka shaqeeyaan nabadaynta iyo sidii dhallinyarada la marin habaabiyey loo wacyigelin lahaa loogana soo saari lahaa dhibka ay ku jiraan wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowlad goboleedka galmudug maxamuud aadan cusmaan masagawaay ayuu ahaa oo khadka telefoonka iigu warramayay barnaamijka dhacdooyinka maanta gabagabadiisa iyo gunaanadkiisa ayaan isla soo gaarnay dhegaystayaal maxamed cabdi ayaa farsamaynaya aniga warcadiyaana barnaamijka oo idinla socodsiinayay intaan mar kale kulmayna hadduu eebba idnoo dhammaantayda waxaan idinkaa tegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
geeridu dhimaysaa waqtigii dhamma ah